dhegaystayaasha qiimiga iyo qaayaha badan oo halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka ciyag dot com degmada boocama waxaa maanta shabakada wararka ee ciyag dot com kala soo xidhiidhay cuqaal waxgarad iyo dadweynaha aada u fara badan oo kasoo jeeda beesha degtaa degmadaasi boocame ee xasan ugaas haddaba shabakada wararka ciyag dot com ayaa waxgaradkaasi teleefonka ay kula soo xidhiidheen waxaana aanu goonigooni u wareysanay qaar ka mid a waxgaradkaas oo halkaasi shir uga socday labadii maalmood ee u dambeeyey dadka iminka waxaa ugu horeeya ku jira caaqil cabdinaasir cilmi guroy oo ka mid ah cuqaasha deegaankaasi degmada buucame caaqil shir baad uga- u fadhiideen deegaankaasi shirkana maxaa ka soo baxay shirkayagii waxaa ka soo baxay xoogaa khilaaf oo qodob maalindhaweyta ay geysay oo ay wax yacni ma garanaysaa gooni u gayeen baanu soo gebagabaynay arrintiina waanu ku heshiinay waxaanu isku raacnay arrintu inay sidayadii kala tahay iyagiina waa heshiinay ma garan caaqil waxaa nagu maqaalo ahayd in deegaankaasi buucame een, dooxada dhinacaasi deegaanka buucame lagu caanashubay nin een, ugaasa een, beeshuna arrinta ay ku kala qaybsanayd arrimaha bal dhegaystayaasha faahfaahin kasi maxaa keenay in beeshu ay ugaas haddii lahayd ugaas kale ay caana ku shubto arrimahaasi maxay ku xagee ku dambeeyeen arrimahaasi waxay ku dambeeyeen niman yar oo iska cadhooday bay ahaayeen cara yacni ma garanaysaa xoogaa khilaaf ayaa ku kalifay iyadiina waa iska soo gebagabowday beeshu waxay isku raacsan tahay arrintii hore iyo ugaaskii hore iyo hawshii hore ayaa la isku raacsan yahay intaa khilaafka ahina waa soo gebagabowday dee niman meel waxgeynaya ma ahayn niman yar bay ahaayeen hawshaasuna sidaasay u dhacday ma garan Een, caaqil waxaa nagu maqaalo ah in shantii maalmood ugu dambeeyey ay shir u socdeen jifooyinka beesha xasan ugaas Een, intee jifo ayaad ku shirteen xaggeese ku shirteen waxaanu ku shiray boocane afar jifo weeye meesha dadka degaa afartii jifaba waa isu timid hawshiina waxaanu ku dhammaynay inay sideedii hore noo ahaato ciddii yacni caro iyo khilaaf keentayna la bejiyo waana ku wada heshiinay ma garatay sidaasaa hawshii ku dhammaatay marka tanaasulaad ma sameeyeen dhinacii iyagu ku tallaabsaday tallaabadan aad ka cawanaysaan wax tanaasulaada ma sameeyeeno ma ku qanceen ugaaskii hore beesha ugaas cabdilaahi dad tanaasulay waa jiraan kuwa halkoodii haystaana way jiraan oo meeshoodii taagan sida ninka laleeyahay waa lagu canashubay iyo dad lamida oo meeshoodii taagani weli waa jiraan dad badan oo ka tanaasulayna waa jira laakiin beeshu guud ahaan waxay isku raacsan tahay inay arrintu ugaaskii hore iyo sidii hore ahaato khilaafaadka iyo waxaana laga gudbo dadkanuna dad yar bay ahaayeen oo iska magaranaysaa iska faquuqday oo yar bay ahaayeen dee beeshu waxay isku raacsan tahay sidii hore ma garan Een, caaqil cabdinaasir cilmi gurayow beeshiinu waa beel ballaaran oo beelaha gobolka sool iyo cayndigaba way tahay Een, maxaad iminka idiin xala maxaase shirkaasi lagu soo gebagabeeyey shirkii waxaa lagu soo gebagabeeyey khilaaf la-aan sidayadii hore inaanu noqonno ugaasku waa ugaas cabdullaahi waa ugaaskii soo jiraaga ahaa sidaasaa lagu gebagabeeyey heshiis baa lagu galay waxa wixii hore oo yacni bulubuluqda aad maqasheenna waa laga guuray arrintana dadku wuxuu isku raacsan yahay dadweynuhu sidaa sidaasaa shirkaasi kusoo gebagaboobay ma garan cuqaasha deegaanka ugu magac dheer baa tahay cabdi caaqil cabdinaasir cilmi gurayow dadka deegaanku tallaabadaas sidee u arkeen Een, khalkhalka soo kala dhex galay beeshiina halkalkaa dee khilaaf uunbaa dadka waxay wax aqooni khilaaf bay u ar niman yaroo iska gadoobay bay ahaayeen adigoodiina hadda waaba kasoo tanaasushay arrintiina dee waxay ku dhammaatay heshiiska iyo sidii hore iyo degaankii hore beeshu waa beel ballaaran sidaa u sheegaysid waxaa la isku raacsan yahay inay arrintu sidii hore iyo ugaaskii hore iyo hawshii hore ahaato sidaasaa lagu soo gebagabeeyey ma garan aad iyo aad baad umahadsan tahay ii dhib cuqaasha kale ee kula fadhida waxaan ku dhiibayaa mursal cali maxamuud baan ku dhiibayaa waayahay lahada waa tahay akhyaarta hawada nagala soconaysa sidaa waraysigaasi ku maqlayseen ba isla teleefonka waxaa isna khadka ku jira maxamed xuseen dhegolin oo kamid ah isna cuqaasha beeshaasi xasan ugaas Een, caaqil kusoo dhawow shabakada wararka ciyag dot com waa ku maqlayaa si fiican baan ku maqlayaa een, Een, shirkiinii maxaa ka soo baxay Een, maxaase lagu soo gebagabeeyey een, shirkayagii waxaa lagu soo gebagabeeyey sida uu, oo caqalka hore ku sheegay een, midnimo iyo waxay khilaafaadkii oo naga dhex baxay si fiican aan ugu heshiinay hogaankayagii hore Een, hogaankiina hore wuxuu ahaa een, ugaas cabdilaahi Een, ma ugaaskii hore la isku raacay mase ugaaskan kalena maxaa isna laga yeelaya ma isna ugaas labaada beesha usoo kordhayba ogaaskii horaa laisku raacay ugaas cabdillaahi ciise nuur baa laisku raacay mid kale laiskuma raacin taa uun hore un weeye hogaanka uun beesha ahaa ruux xasan Een, shir ayaa idiin socday baa la yidhi shirkiina ayaa kasoo qayb galay Een, maxam- Een, caaqil maxamedow Ee, shir- shirka min ku celi halkaa shirkiina ayaa kasoo qayb galay idinka socday booca maagaarkeeda dooxada nugaaleed Een, waa waa laba tiro koobi karo laba tiro koobi karo een, een, shirku si muddo badan baa ku ahaado beesha dhexdeeda baa ka qayb galay een marka ogaaskii hore ogaas cabdilaahi ciisanol ayaa isku raacdeen khaladaadkii dhacay maxaa laga yeelaya iyaga waxa weeye khaladaadkii dhacay waa laga tanaasulay badidoodi waa laga tanaasulay in yaroo kooban mooyaane oo sida uu idiin sheegay Ca- Ca- cabdinaasir ee ninka ciyaanaha lagu shubay iyo dhowr nin oo kale adigu aan badnayn mooyaane toodi kale khilaafaadkii waa laga tanaasulay wax laga tanaasulay bay noqdeen Een, beeshii nimisa ca- cuqaal bay leedahay oo waa shir lix iyo xogaal weye toddoba xogaal toddoba weye toddoba marka haddabadu arrimahan may ku kala qaybsan yihiin labada ugaas mase hal ugaas bay taageersan yihiin waxa weeye waa bay toddobadu waa isku wada raacsan yihiin adigu nin baa ka raacay ninkiina kasoo noqoy waana isku wada raacsan yihiin ninkaa ka soo raacay magacii waxaa la yidhahdaa cabdi cilmi qaaji marka isagu ma ka tanaasulay arrimihii hore ugu jiray waa ka tanaasulay waa ka tanaasulay waa ka tanaasulay dadka bulshada deegaanka boocame ama ha ahaato deegaanadaas beeshii xasanagaas degto tallaabadaas see lagu arkay tallaabadaas si fool xun baa looga arkay si fiican baa baa looga arkay ummadda badideedii kii waxgarad ahaa ha kii aan waxgarad ahayna dee waa kii awal la- la dhabeeceeyey buu ahaa haddeertee badideedu majority waxaa loo arkay hawl aan meesheedii ka imaan marka yay taageersan yihiin adigu haddeer waxay dhammaantood wada taageersan yihiin ugaas cabdullaahi ciise nuur aad iyo aad baad umahadsan tahay n aad iyo aad ayaad umahadsantahay kaas wuxuu ahaa caaqil maxamed xuseen dhegaweyne oo kamid ah cuqaasha beesha xasan ugaas oo u waramayay shabakada wararka ciga dotcom isaga iyo cuqaalo fara badan oo ku jira khadka teleefonka degmadaasi boocame